بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim aala sheekh waxaan weli ku jirnay baabkii sideedaad oo ku saabsanaa isku tirtirsiin la isku tirtirsiinayo in sunnadii lagu dheganaado bidcadii iyo kala tagkii bidcadii iyo kala taggii iyo iskhilaafkiina laga fogaado iyo kadigid laga digaayo arrimahaas labadan xadiid xadiidka shan iyo sagaashanaad ee ka hadlaya qofkii khayr dadka tusiya inuu helayo ajarka midka khayrkaa sameeya oo kale iyo xadiidka lix iyo sagaashanaad ee ka hadlaya ajirka uu helayo qofkii nooleeya sunno sunnooyinkii rasuulka sal ly slama uu nooga tegay ka mid ah labadaas xadiid waxay dhammaystiru yihiin xadiidkii hore ee afar iyo sagaashanaad ee ka hadlayay ajarka uu helayo qofkii dadka hanuun ugu yeera iyo dembiga loo qorayo qofka dadka ugu yeera baadi labadan xadiid marka kaas ayay dhammaystir u yihiin oo ay macaanida xaggeeda iska aga dhow yihiin xadiidka shan iyo sagaashanaad walahu wuxuu leeyaha muslim oo saxiixiisa uu ku wariyey can abi mascuudin alansaariy uu ka wariyey radia allaahu canhu allah ka raalli noqdee qaala inuu yidhi jaaa rajulun ila anabiyi sala alla ly slam nin baa rasuulka u yimid sal ly slam faqaala wuxuu yidhi innii ubdica bii faxmilnii rasuulkii allow gaadiidkaygii ayaa iga fadhiistay macnaha hashiisii ama dameerkiisii iyo wixii uu macnaha gaadiidka u ahaa ratigiisii ama maaragtay dameerkiisii iyo wax lamid a yaa maaragtay ka fadhiistay oo yacni ka dhintay mathalan ee faxmilnii rasuulkii allow iqaad buu yiri yacni gaadiid aan isticmaalo isii buu leeyahay faqaala wuxuu yidhi maa cindii anugu hadda waxa maha yuu yiri rasuulku sala alla ly slama faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi saxaabadii ka mid oo meesha fadhiyey yaa rasuulallahi rasuulka allow anaa adulluhu calaa man yaxmiluhu anaa tusinaaya qof sababu noqda inuu helo daabo uu isticmaalo anaa adulluhu anaa tusinaaya buu yidhi calaa man yaxmiluhu qof maaragtay qaadaaya oo siinaaya gaadiidka uu ku bixi lahaa faqaala rasuululahi sal ly slam rasuulka allah wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin qofkii dadka khayr tusiya falahu mithlu ajri faacilihi wuxuu leeyahay khayrkaa kii sameeyey ajirkiisii oo kale uu leeyahay marka wuxuu la mid yahay ninkan hadda tusiyey ninkii gaadiidka siinaayey nin isagii gaadiidka siiya oo kale wuu la mid yahay ama ajarkii uu jihaadka ka helaayo oo kale yuu helaa labaduba kanna tusidda buu ku helayaa kii marka gaadiidka siiyana waa kaalmaynta uu kaalmeeya buu ku helayaa kii hadda jihaadayana hadda camalka isagaabaa la mubaasharooday oo toos u qabtay wuxuu leeyahy wadaadka kitaabka sharxay ubdica bii innii ubdica bii faxmilnii macnaha wuxuu u baahday gaadiid buu leeyahay ninkiibaa gaadiid u baahday buu leeyahay shiikhu oo waa socon kari waayey ile gaadiid baa la isticmaalaaye ama waa socon kari waaye buu leeyahay oo isagii baaba daalayba markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal ll ly slama maa cindii buu yiri yani wax aan ku saaro ma haya buu yiri ninbaa marka yimid oo yiri anaa tusinaya qof xambaara markaasaa rasuulku wuxuu yiri sal ll ly slama man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi qofkii khayr dadka tusiya wuxuu leeyahay kii sameeyey khayrkaas ajirkiisii oo kale uu leeyahay markii qofkaani marka uu kaalmeeyey walaalkiis uu ku kaalmeeyey wixii uu isticmaali lahaa ku gaaridda jihaadkii yaa wuxuu helay ajarkii qofkii maaragtay sameeye oo kale waxaas oo macnaha isagu gaadiidki bixiye oo kale waxay soo hoosgelaysaa marka arrintaani qaacidadii ahayd alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid asbaabtii iyo wadiiqooyinkii loo maraayey maqsidkii loo qasdaayey waxay leeyihiin maqsadkan laftiisii xukunkiisii oo kaley leeyihiin wasiilo ku gaarsiinaysa maqsid wanaagsan wasiiladaasuna ay tahay mid mashruuc ah oo la ogol yahay waa laga ajirsiinayaa sida alla uu yiri markii uu ka hadlayay jihaadka bixidda loo baxaayo walaa yaqtacuuna waadiya kuwii jihaadka u baxay ma gooyaan tog ma gooyaan oo socod kuma gooyaan ilaa kutiba lahum waa loo qoraa ajir bay ka helaan sababtoo toggaas lagu soconaayo wuxuu wasiilo u yaho lagu gaaraa ghaayadii loo socday oo ah in cadowgii laga hortago lala dagaalamo markaasaa tallaabooyinkii la qaadayay ee waadiga lagu goynayay ay noqoto wax laysu qoroo ajir laga helo xadiidkan waxaa kaloo ku jira markii ninkaasi gaadiid uu waayey camalkii uu sameynayay iyo meeshii u socdan ay jihaad ahayd oo camal wanaagsan ay ahayd oo qasadkiisu uu ah qasad maaragtay aada u qiimo badan qofna uu tusiyey qofkii kale xambaari lahaa ee gaadiid siin lahaa yaa rasuulku wuxuu yidhi sala alla alay slam qofkii dadka khayr tusiya wuxuu la mid yahay kii khayrkaa sameeyey ajirkii uu helaayo oo kale yuu helaa wuxuu helaa ajirkii qofkii khayrka sameeyey oo kale uu helaa sababtoo ah qofkii khayrka u socday haddii uu gaari kari waayo khayrkii dee khayrkii uu doonayey yaa meesha ka baxa markii ninkaasi marka uu kaalmeeyey siduu ku gaari lahaa dantii wanaagsaneedii u lahaa wuxuu helay qofkii waxaa sameeyey ajirkiisii oo kaleu helay qofkii jihaaday ajirkiisii oo kaleu helay haddii marka maqsadku uu yahay jihaad ama xaj iyo wax lamid a qofkii qofkaas marka gaadiid siiya wuxuu marka helayaa ajirkii qofkii camalkaa wanaagsan sameeyey oo kale qofkii tusiyey qof xambaarayana oo gaadiid siinayana ajirkiisii oo kale u leeyahay midna marka waa toos midna waa uun maaragtay qofkii xambaarayuu tusiyey taasi waxay ku tusinaysaa in hadalkii rasuulka sal ly slam uu yidhi man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi qofkii dadka khayr tusiya wuxuu helayaa kii khayrka sameeyey ajirkiisii oo kale uu helayaa waxaa soo gelaya isugu kaalmayntii la isugu kaalmaynaya khayrka waxaa kaloo soo gelaya dadkii oo alla loogu yeero oo dacwadii maaragtay la guto waana kaas waxa uu u soo arooriyey xadiidkan markii uu xadiidkii ka horreeyo man dacaa ilaa hudan uu soo arooriyey inuu kan ku xujiyo taasaa ku qasabtay buu leeyahay shiikha kitaabka alifay waa inuu ku tusiyo marka si uu kuu tusiyo in isugu kaalmaynta la isugu kaalmeeyo dariiqii khayrka lagu gaari lahaa inay soo gelayaan asalkaas weyn oo marka asbaabtu iyo waxa wax lagu gaaraahay waxay leeyihiin wixii loo socday xukunkiisii oo kale leeyihiin qofkuna wuxuu helayaa qofkii uu khayrku u kaalmeeyey ajirkiisii oo kale uu helayaa xadiidka lix iyo sagaashanaad wa can camri bni cawfin marfuucan wa can camri bni cawfin radia allahu canhu marfuucan waxaa laga wariyey saxaabigaas man axyaa isagoo macnaha xadiidku marfuuc ah laakiin hadda waa daciif culamada qaarkood waxay yihahdeen waa daciif jiddan man axyaa sunnatan min sunnatii qofkii nooleeya sunno sunnadeydii ka mida qad umiitad bacdii aniga gadaashay la dilay fa ina lahu min alajri ajir xaggiisu wuxuu ka leeyahay qofkaasi mithla ajri man camila biha qofkii sunnadaa ku camal fala ajirkeedii oo kale uu leeyahay oo min annaasi dadkii ka mida laa yanqusu min ujuuri innaasi shay-a dadkii ajirka ay heli lahaayeenna waxba kama nuqsaamiyo waman ibtadaca bidcatan qofkii bidca la yimaada oo maaragtay bilowda bidco laa yardaaha allah wa rasuuluhu alla iyo rasuul aanay ka raalino ahayn hadda bidco diin ahna oo xagga diin ku saabsan oo alla iyo rasuul ay ka raali yihiin ma jirto marka mafhuumu mukhaalafo waxa la yidhaahdo ma laha warkaasi inkastoo hadda xadiiskuba uusan saxiix ahayn qofku marka bidca la yimaada fa ina calayhi mithla ithmi man camila biha min annaasi waxaa saaran oo loo qoraa dembigii qofkii bidcadaa sameeya oo min annaasi dadka ka mida laa yanqusu min aathaami nnaasi shaya laa yanqusu min aathaami nnaasi shay-a isaga waxaas fuulayee dembi ah maaha mid ka nuqsaaminaya dadkii ciqaabti iyo maaragtay wixii ay heli lahaayeen kama nuqsaaminaayo dembigooda waxba ka nuqsaamin maayo rawaahu tirmidiyu xasanahu tirmidi waa weriyey waana xasan buu yiri ibnu maajana waa weriyey lafdigan ibnu maaja iskale hada lafdu buu leeyahy marka nuskhada camr bn cawf waa la yaqaanaa kathiir bn cabdillahi can abiy can jaddihi waay hadda culamada qaarkood waa maaragtay sugaan qaarkoodna waa tadciifiyaan laakiin shaarixu wuxuu leeyahay kitaabka sharxay waxa uu xadiisku ku tusinaayo axaadiis kalaa ku tusisay buu leeyahay ibnu qayim xadiis buu soo arooriyey kolley maaragta daciifa markaasuu kan wuxuu uga dhigay mid xoojinaya markaasuu wuxuu leeyahay de asalkaas hadda laga hadlaayo waa maxfuud buu leeyahoo waa wax maaragtay sugan buu leeyahay falxadiisu daciifu fiihi asalkood buu sugan yahay xadiiskii daciif ee ku soo arooray bimansilati shawaahidi walmutaabacaati waa uun maaragtay shawaahid oo kaleoo wax xoojinaya oo maaragtay kii mutaabacada u baahnaana raacaya falaa yaduru dikruhu xadiiska marka daciifka marka xaalku saasoo kale yaho asalkii uu yahay wax jira oo sugan waxba marka sheegidda la sheega xadiiska oo lasoo arooriyaa wax dhibaa mala buu leeyahay waman ibtidac bidcatan laa yardaaha allah warasuuluhu waxaa soo daliilsada uu leeyahy wadaadka kitaabka sharxay dadka bidcada u qaybiya bidca wanaagsan iyo bidca xun dadka u kala qaybiya kuwaasaa soo daliilsaday wuu leeyahy qaarkood oo bidcatan laa yardaaha allahu warasuuluhu ayaa xadiiska ku jirta waxay yidhahdeen mafhuumu mukhaalafadu waxay tahay in bidco ay jirto allah iyo rasuul ay ka raali yihiin laakiinse warkaasi war saxa maaha si qaladay wax u fahmeen sababtoo ah xadiidkani hadduu sugnaan lahaaba mafhuum aanu yeesheenoo mafhuum mukhaalafa ma leh ee macnihii baa la xoojinayaa bidcatan laa yarda allaahu bidcatan laa yardaaha allahu warasuuluhu macnaha waa wax un isxoojinaaya bidcadii waa wax xun waxaa la raali ka yahana maahan waa un lasii cadeeyey baa un warkiia lasii cadeeyey un moogiye maaha mafhuum mukhaalafo inuu leeyaha maaha bidco kastana haddee alla iyo rasuul raalika ma aha waxay marka lamid tahay arrintaasi hadalkii alla uu yidhi waman yadcuu qofkii caabuda maca allahi alla la jirkiisa ilaahan aakhara macbuud kale caabuda laa burhaana lahu aanu xujo u haysanin fa innamaa xisaabuhu cinda rabbihi xisaabtiisa alla agtiisay ahaatay inahu laa yuflixu lkaafiruuna kuwa maaragtay gaalada ahy ma liibaanaan marka ma cibaado alla wax ka soo hara la caabudaayo oo xujo loo helayaa jirta ma jirto marka mafhuumu mukhaalafa ma lahan tanna waa sidoo kale yacni qofkii bidco la yimaada waa hadda bidco aanu alla iyo rasuul ka raali ahayn waayo macnaheedu bidco kastana waa saas sida maaragta qof kastoo alla keyrkiis caabuda ama wax weydiista wax allah moogi wax kaloo awooda aanay jirin weydiista ama duul dhintay wax weydiista dee waxaas xujo uma haystaan waxaas wax xujo lamaaha marka ma jirta buu leeyahay bidca alla iyo rasuul ay ka raali yihiin ma jirto oo bidcadii hadda waxaa laga hadlaya aan ka hadlaynaa waxay tahay bidcada aan ka hadlaynaa waxay tahay waa bidcadii diinka lagu soo darisiiyey waa wax diin laga dhigaayo oo aan diinna ahayn laakiin bidca adduunyo ka hadli mayno annagu soo geli mayso bidcadii sharcigaay soo geli mayso waxaa la yska reebay oo bidcooyinka ah waa wixii diinka ku saabsan wabillahi towfiiq